الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin weyn waxaana soo booqday oo noo yimiday congressman ketelson oo ah nin ka soo jeeda constituency dadka soomaalida ay aada ugu badan yihiin magaalada minneabolis ku yaalla wuxuuna ka mid ahaa dadkii aada iigu soo dhoweeyey safarkaygii u dambeeyey markaan tegey maraykanka asiga iyo saaxiibadiis iyo xafiiskiisa wuxuu aada uga shaqeeyey kulankii aan la yeelanay congresska guna halkaan kusoo dhoweynay wuuna soo booqday wax badan wuxuu nagala hadlay as a congressman waxa uu soomaaliya la qaban karo iyo congresska maraykanka dhexdiisa wixii uu soomaaliya uga fududayn karo wax badan aanan ka wada hadalnay maxamuud maxamed faarax oo ka mid a waxgaradka islamarkaana wax ka yaqaana qawaaniinta gaalada ayaan wax ka weydiinay bal arrintan ma ku dhaqmaan dowladaha calmaaniyadda ah sideese u aragtaa
uu ilaaliyaal raba marka haddii aad nin milishiya biyo ah ama nin maxay ahayd bliis ah ama nin iska dibitaata hoose oo ajnabi aad la kulanto waxay noqonaysaa khatarteeda ay leedahay xagga marka la fiiriyo siyaas ahaan waxaa kaloo ay leedahay liidnimo ummadda aad madaxda u tahay la liidayo marka taasi waa wax iska cad waaye wax iska cad waaye marka waa waxaad u qalmin waaye nin madaxweyneha inuu la kulmo nin dibitaato weliba uu buunbuuniyo oo maxay ahayd iyadoo dibitaatayaasha joogaan iyadoo ra-iisul baarlamaanka u joogo ku-xigeenadiisa ay joogaan inuu u duso madaxweynehe waa arrin aanan la qaadan karin waaye waa tahay ma dhacda dowladaha cilmaaniyadda ku dhisan oo kale iyo dowladaha kale ay gaalada taageeraan iyo sidaan oo kale ma sameeyaan marka xitaa xamiid karazay tusaale loo soo qaato waxa waaye ninka madaxweynaha la kulmi karo haddii uu nin baarlamaan u leeyahay madax baarlamaan ay joogaan in ma waa adag ma maqnaan kolley weliba xildhibaankan heer gobol ayuu ahaa wa waa kasii liidataaba waa waa kasii liidata meel lagaga dhacay maalin maalin ka dambaysa leanna meesha baarlamaan baarlamaankii maxaa loogu leexan waaye ra-iisul baarlamaana jooga maxaa loogu tegi waaye ku-xigeenaha jooga maxaa loogu tegi waaye baarlamaankii iyadoo kamid waa nin dibitaato oo gobol ah iskaga tago laakiin waa adagtay waa foolxumo waaye laakiin miyaanu gar u lahayn madaxweynaha inuu sidaasi u maamuuso waayo ninku waa maraykan maraykankana waa dowladda aqoonsiga uu ka raadinayey cizada dowladda federaalka ay ka raadinaysay waa dowladda ciidamadan shisheeyaha mushaarka siisa oo dadka soomaaliyeed in la xasuuqo ee mas-uulka ka ah caalamul islaam ku duushay super power sheegatay inay awood leedahay sheegatay mushaarka siisa dowladda federaalka ah marka miyaanay mudnayn iska daa xildhibaane in uu qofka isbasiiniga ah ee ka socda maraykanka inuu karaameeyo horta adeerow waxaan kuu sheegayaa ixtiraam haddii la leeyahay waa la aqoonsi haddii la leeyahay nineteen sixty ummadda soomaaliyeed unionka ayaa aqoonsadeen aqoonsi kaloo shaksi ama maxay dowlad ama nin uu leeyahay waan aqoonsaday ummadda soomaaliyeed waa taasi waa horta mida meesha ku jirin wa aqoonsi horta meeshaasuu ku ku xidhnay waxay noqotay marka ninka iyo buunbuunintiisa iyo noqonaysaa in nin kasta oo minishiibida ha noqdo ama isbisiina ha noqdo in lala kulmo way noqon laakiin haddii a la doonayo ama ay jirto karaamad iyo sharaf waxa weeye waa arrin aada u foolxun waaye marka anigu waxa ninaa wuxuu yidhi war haddii aan wax qaadanayo ilaahu wax xunna ha noqdeen miiska dusheeda hadlii saaro alla yidhahdo waxaas xunaa lagu siiyey dahab iyo doolar miis hoostiisa yuuna ii gelin ii gelin waxa la dushiisa yaalla marka waxay noqonaysaa waa gacan habeen madow meel habeen madow lagu tuuro kale noqoto ee noqonaysa soomaalida sideeda siyaasadeeda iyo dhaqankeeda maxamuud maxamed faarax ayuu ahaa